deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose oo maalmahaanba ay kasoo yeereysay qayladhaan la xiriirta biyola-aan iyo kulayl baahsan oo halkaasi ka jira ayaa waxaa gaaray agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland iyo mas-uuliyiin kale si ay usoo qiimeeyaan baahiyaha ka jira deegaanada galbeedka kismaayo deegaanada ay mas-uuliyiintu kormeerka ku tageen ayaa waxaa kamid a tuulada koron uusleh iyo deegaano kale iyagoona bulshada ay la kulmeen ka dhegaystay baahiyaha ay qabaan si looga jawaabo guddoomiyaha deegaanka koron uus leh oo ka warbixiyey baahiyaha deegaankaasi ka jira ayaa codsaday in dadka deegaankaasi ceelbiyood loo qodo maadaama baahiyaha ugu daran ee hadda deegaanka ka jira ay biyuhu uga horeeyaan marka magaranaysaa ka jirta baahiyo kala duwan sida hadda biyaha aan idiin sheegay oo kale iskool ma laha meeshan caafimaad mch waxa la yidhahda ma laha masaajid eska aan u dhisannay oo bacweynaha nooga dhisan wax walba oo magaranaysaayay dowladdu ama hay-aduhu ay qaban inay naloo qabtaan rabnaa inay dowladdu xagga annaga soo fiirso oo marka koowaad ceel baa noogu daran ceel biyood oo magaranaysaaya dadkan soomaaliyeed intaa artay dhan ay ku noolaadaan oo dad iyo dunyaba lagu noolaadaan u baahan nahay aan dowladda ka codsanaynaa ugu horreeyo madaxweynaha axmed maxamed islaam waxaan u baahannahay dowladda inay na soo fiirsaan u baahannahay hay-adaha inay na soo fiiriyaan baan u baahannahay deegaankan waxaa la yidhahdaa koron uusle koron uusle wuxuu u jiraa kismaayo afar labaatan kilomitr buu u jiraa galbeed kaga beegan yahay dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland ayaanle xuseen maxamed ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay ka jawaabi doonaan baahiyaha ka jira deegaanada ah oo kormeerka ku tegay waxauna intaasi ku daray in dadka deegaanadaasi ku nool ay u baahan yihiin in biyo dhaamin deg deg ah loo sameeyo
booqashadeena runtii waxay daaranayd inaynu u kuulgalno xaaladaha ka jira deegaanadan oo runtii cabashooyin badan ay naga soo gaarayeen booqashadan markaanu nimid waxyaabaha ugu horreeya oo aan deegaanka qiimeynayna waxay ahayd nolosha dadka se u nool yihiin dhibaatooyinka ka jira waxa ugu weyn oo hadda runtii aanu indhehaynu qabanayaan oo aan aragnana waxa weye runtii in abaartii dayrta ay saameyn xoog leh dadkan ku yeelatay welibana aan dareemayno in waxa ugu weyna dadkan u baahan yihin uu yahay in loo sameeyo muxuu ahaa biyodhaamin deg deg ah in dadkan lala soo gaaro waana ka shaqayn doonaa insha allah waxyaabaha kaloon ogaanay waxaa ka mid ah xagga caafimaadka oo iyagana u baahan runtii shaqo deg dega in laga qabto marka annagoo ku matalayna booqashadan muxuu ahaa wasaaradaha kala duwan ee jubbaland gaar ahaan kuwa adeegyada bixiya ayaynu halka nimid booqashadeenan kadib waxaa inoo qorshaysan inaynu berrito la shir isugu yeerno dhammaan hay-adaha ka howlgala jubbaland oo aan rabno in dhibaatooyinka deegaanada ka jira runtii wix laga qaban karo suuragalka in laga qabto aanu maantana soo saari doono insha alla abriil oo aad heli doontaan idinkuna baha saxaafadan aan la soo wadaagi doono oo aan rabno in dadka deegaanka degan in si deg deg wax loola soo gaaro oo ay helaan caawintay u baahan yihiin roobka dayrta oo la sugayey inuu curto ayaa soo daahay waxa ahayna dadka ku nool deegaanada galbeedka kismaayo wajahayaan kulayl aad u daran iyo sidoo kale biyo la-aan